bismillaah magacay waa cabdulqaadir xasan ilmooge cadaani afhayeenka ururka onlf go-aanka ka soo yeedhay maanta xukuumadda soomaaliya ee uu hogaaminayo prime minister roble waa go-aan in badan la sugayey oo aada u soo dhoweynayno qiimo weyn ugu fadhiya dadka soomaaliyeed ururka onlf macno weyn buu samaynayaa shacabkayaga macno weyn buu samaynayaa shacbiga soomaaliyeed meeluu jooga macno u samaynayaa maxaa yeelay annagu waxaan hormuud ka nahay ama aanu hogaaminaynaa halgan uu iska lehay shacbi gobanimo doona oo wadani ah oo soomaali ah oo xaq qadiyad ku taagan daba socda oo qadiyad taariikhla daba socda qadiyad soomaaliyeed daba socda qadiyad la yaqaano oo dunida iyo geeska africa iyo iyo iyo iyo caalam africaba laga yaqaano qadiyaddaas oo in muddo ah ummaddan u halgamayeen marka qadiyadda heerkaas gaadhay ee labada dowladeed ee soomaaliya iyo etoobiya laba jeer in ka badan isku hardiyeen in ka badan afar towradood ay u kaceen ay onlef soddon iyo sideed sano u dagaalamaysay qadiyad dembi laga geli karaya ma ahayn oo lagu tilmaami karayo inay tahay argagixiso dowladdii etoobiya ee hore oo anaguna aan argagixiso u naqaanay iyaduna argagixiso noo taqaanay mooyaane cid bini aadamah oo noo taqaanay inaan argagixisannahay ma jirin in ka badan lixdan iyo sideed jaaliyadood iyo xafiisyo xafiisyo formal ah iyo kuwo informal ah iyo xiriiro diblomaasi ah iyo tacaamul aan la yeelanay caalamka afrikaanka iyo dunida islaamka iyo dunida carabta iyo iyo iyo dunida reer galbeedkaba annagoo ah bay dowladdii soomaaliya xaruntii soomaaliyeed muqdisho astaantii soomaaliyeed meeshii madaxtooyada soomaaliya meeshii kibriyaaga iyo isla weynida iyo xorriyadda iyo midnimada iyo gobonimo doonnimada iyo sharafta iyo astaanta iyo tilmaanta soomaaliyeed meeshii ahayd yaa uu si lama filaana mar ugu dhawaaqday onalef waanu kasoo horjeedna waana argagixiso iyo iyo dad halgamayaal ahoo taariikh lahoo oo socoto ku joogay meeshaas oo etoobiya loo dhibin marka taariikhdaa khadhaar bay leedahay annaga waxyeello weyn nooma geysanaynin ficil ahaan shacbiga soomaaliyeedna meel jooga buuna taageersanaa halgankana wuunugla jiray taageero hil iyo hoona shacbiga soomaaliyed waan ka heli jirnay caalamkana urur la yaqaano oo lala tacaamulo oo hay-adaha jumciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo dalalka reer galbeedka iyo caalam alislaami iyo caalam alcarabi iyo caalam afrikaanba afrikaba si fiican baanu xiriiro diblomaasiya u lahayn ha yeeshee qaniyada walaalka way ka xanuun kulushahay qaniyada shisheeya marra maanaan ka fulin dhabarjebinta noocaasi muqdisho marka maanta tallaabadan ay qaadeen xukuumadda prime minister ra-iisul wasaare maxamed roble aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa